in ka badan shan iyo toban gaarida xamuulada sida oo u raran ganacsatada reer xudur ayaa maanta soo gaaray magaalada xudur oo xarun u ah gobolka bakool oo muddo bilaa aysan soo gaarin wax gawaari oo raashin sida gawaaridan ganacsatada u raran oo maanta soo gaartay magaalada xudur ayaa waxaa imaanaysaa xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo inta badan dadka ay u baahan yihiin raashinadaasi oo quutul daruuriga ah oo qaarkood magaalada xudur ay ka go-naayeen howlgal ay sameeyeen ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa suuragelisay in gawaaridan sida raashinkan maanta uu soo gaaro magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyadoo maleeshiyada nabadiidka ee al-shabaab ay dadka shacabka wadadaasi ay ku dhibaataynayeen taasi oo sababtay in gawaaridii ganacsatada oo wadadaasi isticmaalayay ay istaagaan maamulka gobolka bakool ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed u sheegay in iyaga dadaalo badan ay in dadaalo badan ay sameeyeen u suura gashay in gawaaridii ganacsatada u rarnayd oo ku xanibnaa deegaanka quraajoome oo ilaa iyo boqol iyo labaatan kilomitr dhanka waqooyi uga beegan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool maanta ay soo gaartay iyadoo bad qaba magaalada xudur raashinadan maanta soo gaaray magaalada xudur oo u raran ganacsatada ayaa waxa ay isugu jiraan bariis saliid sonkor iyo waxyaabaha kale oo quutul daruuriga ah iyo iyo caqadkii ganacsatada ay ugu talagaleen ciidda ciidulfadriga oo hadda maalmahun ay ka harsan yihiin maahan markii ugu horeysay oo howlgallo ballaqan ay ka sameeyaan ciidamada xoogga dalka wadadan aada dhanka iyo gobolka hiiraan oo inta badan gawaarida ganacsiga ay isticmaalaan wadadaasi maadaama wadooyinka kale oo soo gala magaalada xudur ay yihiin kuwa ammaankooda aan la isku hadlayn karin ayaa waxaa hadda dib u bilowday howlgallo ciidamada xoogga dalka ay ku xaqiijinayaan sidii wadooyinkaasi ay u furi lahaayeen maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada xudur